أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka dahurnimo ugu doorka roon dowladda silibiyadda maraykanka ayaa ka hadashay khilaafka xooggan ee u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa maanta sameeyey shaqo joojina kadib markii lacago baado horle ay ku soo rogtay kooxda ridada soomaaliya kooxda ridada soomaaliya ayaa amaro adag dul dhigtay maamulka ashaadirarka galmudug xilli uu sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya qoorqoor iyo gurgurte kataybel khabaari ayaa baahisay qaybtii saddex iyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa dadka muslimiinta ah ugu baaqay inaysan ku degmin doorasho gaaleedka ay waddo kooxda ridada soomaaliya munaasabad qalinjabin ah ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga gedo maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi sidoo kale warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan xalqadii labiyo tobanaad warbixino cinwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin talaado ah taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha dulqicdaha kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa ka hadashay khilaafka xooggan ee u dhexeeya kooxda eridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka eridada haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliire dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa markii ugu horeysay si cad u beenisay warar sheegayay in maamulka washington uu wado qorshe uu doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo khilaafka ka dhex aloosan maamulka ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka siihayaha xilka safiirka maraykanka ee soomaaliya justin davis oo arrintan ka hadlaya ayaa yidhi waxaan soo dhoweyn lahayn fursad aan ku kormeerno wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka balse maraykanku ma martigelinayo mana hogaaminayo dhexdhexaadinta isagoo ka hadlayay doorka uu maraykanku ka soo ciyaaray arrintan waxa uu sheegay in washington ay in muddo ah la socotay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya waxaana uu iftiimiyey in fashil uu ku yimid isku soo dhoweyn ay in muddo ah ka dhex wadeen labada dhinac wuxuu caddeeyey in qaabka ay siyaasiyiinta soomaalidu u qabsanayaan doorashooyinka ay tahay arrin iyaga u taal falanqeeyaal ayaa tilmaamay in hadalka daafis uu yimid xilli si weyn loo fil xilli si weyn loo filayay in dowladda maraykanku ay cadaadis xoogan saarto labada dhinac si loo soo afjaro khilaafka dabada dheeraaday ee salka ku haya arrimaha doorashooyinka si kastaba ha ahaatee khilaafkan u dhexeeya siyaasiyiinta soomaalida ayaa la filaya inuu cirka isku shareero maalamaha soo socda maadaama muddada xilxeynta xasan gurguurta ay ku eg tahay jimcaha soo aadan mahadsanida caliyare ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa maanta sameeyey shaqo joojin kadib markii lacago baad oo horle ay kusoo rigtay kooxda eridada soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa weyn ee bakaaraha ayaa sheegayaa in gebi ahaanba uu maanta xiran yahay suuqaasi arrintan ayaa timid kadib markii wasaaradda maaliyadda kooxda eridada soomaaliya ay lacago baad oo dheeraad ah kusoo urugtay ganacsatada suuqaas ganacsatada suuqa bakaaraha oo ah kan ugu weyna waddanka soomaaliya ayaa albaabada isugu dhuftay goobahooda ganacsi iyadoona maleeshiyaadka murtadiinta ay dhooman yihiin gudaha suuqaasi mid ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey xaaladda ka jirta bakaaraha isagoo sheegay in murtadiinta ay isku dayayaan inay xoog ku furaan goobaha ganacsi ee suuqa waxaa loo xiray amare aan la qaadi karinayay dadka duldhigeen oo ay ka mid tahay in dadka lasoo diiwaan geliyo qofka akoonkiisa la qoro marjinkiisa la qoro telefon lambarkiisa la qoro waxaa kaloo laga qorayaa hooyadii aabihiis guriga uu degan yahay ninka iskale lacagtii uu ku kiraysan yahay sheerka uu ku shaqeeyo inta u shaqaydo intaasoo laga rabaa in qof laga diiwaan geliyo maya maya maanta maantay ilaa annakana soo gaartay maalmihii horena bacadlaha iyo qaybaha electronic kusoo jiran shalay daraad allah ka soo bilow ilaa eh, laamigan weyn oo oo aldhismaha lagu gado raakii ciidamada yimid awal markii hore eh, suuqa si gacmo gacmaysi ugu jireen oo habba dhinacay ka soo gelayeen habba loota la soo gelaayo oo qofka la dhahayay na keenoo dukaanka laga xidhaayay saaka suuqii dhan markuu xirmay waxay ku amreen xoog in lagu furo dukaamada qaar qofkii aan furin waa la handadayaa waa la hajuumayaa riddi fur oo furan aa la arkaa wax yar oo hoos laga xiran inta lagu gaaraca qofka la fura la ballaqaya la askari loo fariisay ilaa shaqaysta haddana gudahaas iyo elektrooniga ku jiraan kooxda ardada soomaaliya ayaa amuuro adag dul dhigtay maamulka shahadirarka galmudug xilli uu xoogeystay khilaafka u dhexeeya qoorqoor iyo gurguurte saadaq muumin ayaa warbixinta warkan eegaya ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda riddada ah iyo maamulka shahaada la dirirka ah ee galmudug ayaa marxalad cusub galay kadib markii qoorqoor uu iska diiday amar ka soo baxay xasan gurguurte kooxda riddada soomaaliya ayaa amar ku siiyey maleeshiyaadka booliiska ee ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug in ay si buuxda ugu hoggaansamaan taliyaha cusub ee maamulka gurguurte u soo magacaabay qaybta booliiska ee galmudug taliya ku-xigeenka booliiska oo lagu magacaabo cismaan kaniifa ayaa askarta faray in ay la shaqeeyaan taliyaha cusub maxamed daahir cabdulaahi kaasi oo maalmo ka hor xasan gurguurto magacaabay balse qoorqoor uu iska diiday xiisaddan ayaa sii xoogaysanaysa kadib markii taliyihii hore khaliifa cabdulle macalin uu taageero ka helay qoorqoor islamarkaana uu dib u magacaabay xilkaasi taas oo dhalisay muran xooggan oo salka ku haya doorashada galmudugga kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in isbeddelka taliyaha uu yahay mid caadi ah balse xaaladda siyaasadeed ee galmudug ayaa laga cabsi qabaa in ay cirka isku sii shareerto gaar ahaan magaalada dhuusamareeb tallaabadan ayaa imaanaysa xilli boqolaal maleeshiyaad ah oo laga qaaday degmooyinka xarar dheere iyo wasiil la gaarsiiyey magaalada dhuusamareeb islamarkaana ciidamo diyaarado looga daabulay muqdisho ay gaareen xarunta gobolka galgaduud khilaafkan ayaa u muuqaal eg xaaladdii maamulka koonfur galbeed isku magacaabay oo khilaafkii ugu horreeyey oo ka bilowday magacaabista taliyaal boolis heer markii dambe uu gaaray gacanka hadal mahadsanid saadaq kataab al akhbaari ayaa baahisay qaybtii saddex iyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah sida uu ku warramayo yaasir maxmed waa qaybtii afar iyo tobanaad muuqaalo taxana ah oo lagu daahaqaadayo gurmadka kala duwan oo loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxaa si gaar ah loogu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu fuliyey guddiga gurmadka abaaraha kaasi oo laga hirgeliyey deegaanka ceelansaar iyo deegaanada hoos taga ee dhaca wilaayada islaamiga ah ee bakool bilowga hore ee muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa raashin kala duwan oo isugu jira cuntooyinka asaasiga ah ee bulshada soomaalidu sida weyn u isticmaasho kuwaas oo si habsami iyo nidaam ah loogu safay goob fagaaro ah si loogu diyaariyo in dadka loo gaarsiiyo si kala dambeyn iyo nidaam leh intaasi kadib waxa uu muuqaalku si qoto dheer u muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo muujinaya mahadnaq iyo ducooyinna u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ilaahay mahadis ilaahay umahad nagaan inaguna geeka eelxasaar ilaahay marshiya oo harakada raashinka dhiibti dadka bakaare leh hantida leh hantidii onan ii dhiman ilaahay marshiya hantina siiya masaakinta lankii geedka gadaaye inta kaquudadaasi lahay abaartayaal anka ahadsan faleen ilaahay anku mahad nagaan ilaahay marshiya islaamka anku mahad nagaan haddana dadkii mujaahidiinta ilaahay marshiya gargaarkan hasiya ununaniinka ahsan fadhi yaan ka mahad nagaan gargaarkaasana nasi gargaarkaasa qaadani lamba ilaaha marshiya oo ulaw saliide shalgoyn sokore ilaaha marshiyo dhoor gelli ee geeka langwal dabshi walkasaarad waaysana iyo geeka dhiibankaasa ka fidhi dhiibankaas daraadis ilaahay inka mahad nagaan
raashinganana sii ilaahay mahadle waa indooayane muslimiintii raashinka ha gaban gaafiyo yaan doo'ayana taas bacdaje gaalada alihi jibi muslimiinta alihi gowey gaalada alihi jibi yahuud alle noo reeba meelii alle ka busbusi muslimka alihi gowey shabaab galantiis kor alle ha ka dhig geeka wayna dhiibay raashin saliid sokor galeey yallana sii ilaahay ka mahadsan
muuqaalkani waxaa ka horreeyey qaybo kale oo lagu soo gudbiyey gurmad isugu jira raashin qaybin iyo biyodhaamin oo la gaarsiiyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya mahadsanid yaasir mid ka mid ah culmaa udiinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inaysan ku degmin doorasho gaaleedka ay wado kooxda aridada soomaaliya bashiir muxidiin abu ayman ayaa si amba qaadaya dabinka daadsan degmo ilaa deegaan ee lagu doonayo in dalkan loogu faafiyo dimuqraadiyadda ayaa ah mid sii xoogaysanaysa sannadihii lasoo dhaafay culimmada oo ah indhaha bulshada iyo kuwa xambaarsan dhaxalkii ambiyada ayaa iyagana guntiga dhiisha isaga dhigay sidii ay u naqdin lahaayeen kuwa la huban shaarka culimo balse raacay fatwada doolar ee socota waxayna har iyo habeen juhdi dheeraad ay ku bixinayaan sidii ay dadkooda uga digi lahaayeen khatarta riddada iyo in la iska ilaaliyo si walba ay xaaladda u adkaato mid ka mid ah culimmadaas waa sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta waxa uu jeediyey mar dhoweed kelimad muhiim ah uu ku soo beegay wakhti xasaasi ah oo ay murtadiintu dadku ku ridayaan dabinnada riddada iyagoo u sameynaya ballanqaadyo been ah si ay u codeeyaan isagoo boqolaal qof kula hadlaya masjidka jaamaca ee degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayuu sheekhu ku bidhaamiyey dimuqraadiyadda iyo halka ay ka joogto shareecada islaamka iyo muhiimadda ay leedahay in qofka muslimka uu isaga ilaaliyo si walba uu isaga ilaalin karo dimuqraadiyada iyo islaamku laba waadi bay kala joogaan aan fahamna walaalayaal dimuqraadiyada waxay qabtaa nolosha ummadda noloshoodoo dhan in diin laga fogeeyo diintu ay ku koobnaato masjidka adinka bannaanka xataa looma ogola mikrofonkaad waddamada gaalada mikrofon bannaanka looma ogola guduhu ku addimaya qofka salaada tuko wax kala faragashan dowladda sawmaaha dowladda cilmaaniyay noqonaysaa secularism mabda'a secularismka ayay ku maamulaysaa faslu diini can dowla islaamkuna muxuu qabaa noloshoo dhanba waa diin bidaliil qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa u daliila qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii maxay tahay ya maalinkuu qofku muslimka u dhashay ilaa qabriga laga geeyo inta u dhaxaysa noloshaas uu nool yahay alle u abu wuxuu u abuuray buu gudanaya bas wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuni bas dimuqraadiyadu walaalayaal waa qorsho gaaladu soo dejisay ummadda muslimiinta loogaga mashquulinayo maslaxadoodii dantooda waxay ku jirto waxay ku gaaraan maxaa maslaxadoodii dantooda ku jirtaa shareecada ilaahay shareecada ilaahayna ma ogola gaalo waxa uu sidoo kale sheekh mukhtaar abu muslim uu ka dhawaajiyey in iskuulaadka laga hirgeliyey waddanka ay badankoodu yihiin kuwa cadowga uu fangareeyo looguna talagalay in lagu soo gudbiyo dhaqano gaalo isagoo ugu dambayntii si bayaansan ugu digay muslimiinta inay feejignaan ka muujiyaan arrinkaasi gaalada waxay sameeyeen markay xoog ku qabsadeen caskariyan muslimiintii ay ku qabsadeen dhulalkooda waxay ka sameeyeen madaaris bay ka sameeyeen masar iyo suuriya iyo soomaaliya iyo waddan kastoo muslimiin ah madaaris iskoolaad ay is u bixiyeen ayay ka sameeyeen mabaadi'doodana ay ku faafinayaan islaamkuna muxuu qabaa noloshoo dhanba waa diin laa yajtamicaani fii shaksin waaxidin iimaan iyo kufri qof ma ku kulmi karaan ma ku kulmi karaan muslim iyo dimuqraadi oo gaal ah shaksi ma isugu kulmi karaan maya sidaa daraaddeeda khulaasadu waxay tahay ciddii iyadoo saacas ay ugu caddahay oo fahamsan ammaana dimuqraadiyada waa gaal hadduu muslim ahaa ciddii telefishinada iyo idaacadaha iyo internetyada dhiirigeliya waa gaal iyagoo sidaa u fahamsan ciddii doorashada ka qayb gasha iyagoon la khasbin iyagoo sidaa u fahamsan ka qayb gala waa gaalo bayaaninba bayaanin baa ka horraysa ee waxaa horay isagana kelimad bulshada muslimka ah loogu bidhaaminayo dhagaraha cadowga jeediyey sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin oo sheegay in murtadiintu markii ay talo ku caddaatay ee qorshe u arkeen inay qabtaan doorasho ay ku sheegeen qof iyo cod si ay lacagta uga sii helaan gaalada reer galbeedka uguna muujiyaan inay xaqiijiyeen ahdaaf muhiim ah si ay isaga weeciyaan canaanta uga timid gaalada caalamka ee dhaqaalahooda ku baabi'iyey dhismaha dowladda riddada iyo hanjabaadaha ku aadan in laga jaran doono lacagihii lagu taageeri jiray waxay murtadiintu guda galeen xeelad ay dowladaha reer galbeedka ku dareensiinayaan inay gaareen wax un ka mid ah ahdaaftii la higsanayey dalkana laga hirgelinayo doorasho qof iyo cod ah dadka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa in aysan ku kadsoomin ololahaas doorasho kusheegga ah codka aad dhiibanayso wuxuu dhalayaa axkaam saamaynaysa diintaada naftaada maalkaada waxaad kala dooranaysaa waa islaam iyo gaalnimo waxaad kala doorbidaysaan waa kitaabka iyo baibalka waxaad fursad siinaysaan daalin baabi'in doona maatada iyo dadka nugul doorashadu waxay u taagan tahay hirgelinta nidaam ku qatomo la dirirka shariicaturaxmaan waxaadnu ku waana qaadataan waxay la kulmeen dadyoowii lagaga digay doorashada iyo tabantaabinta dimuqraadiyadda adduunyana kuma calfan waxay diintooda siisteen aakharana waxay mudan doonaan waxay allah hortiisa u shaqaysteen xil uu sii idlaanayo muduxileedka murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa dhanka kale sida la arkaya waxaa sii xoogaysanaya dadka ku daadanaya debinada riddada iyaga oo la siinayo sandareerso yar si sahlanna codkooda ugu bixinaya murtad daalim ah oo dumin mooye aanan dalkan la damacsanayn darajo kale waad mahadsantahay walaalka bashiir munaasabad qalinjabina ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada abaar dheere ee wilaayada gedo faahfaahinta warkan waxaa haya casaam carafaad munaasabadana waxayd mid lagu soo gebagabaynayay macadka ibnu kathiir litasxiixi alqur'aan oo ay leedahay beesha hubeer ayaa ka dhacay masjidka dabaqaynka ee deegaanka ilbeete macadkan waxa uu furnaa muddo lix bilood ah waxaana ka soo baxday arday tiradooda ay gaarayso ilaa iyo afartan arday oo ka dhalatay beesha xafladan lagu soo gebagabaynayay macadka ibnu kathiir litasxiixi alqur'aan ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hegedo ugaasyo nabaddoonno iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn maamulaha macadka ibnu kathiir litasxiixi lqur'aan ayaa ka warbixiyey duruusta lagu qaatay macadka iyo maraaxisha uu soo maray insha allahu tacaala may ku horbiyaane halqadii ibnu kathiir litasxiix tilaawati lqur'aan liqabiilati hubeer meelaan ka furnayti halqadaas haddii unu xusna taariikhda la furi may la furayhi tumay sideeda jamaaduul uulaa kun afar boqol afartan iyo todoba maalin talaada ah bifadlihi ilaahi subxaana wa tacaala ka mahadsana may ikhtitaamsha linfadhiya tumaysiid maalinta tumaysiyeeda dulqacda kun afar boqol afartan iyo todoba maalin talaada ah muddada dowradayaada socotay mayu ahaan libilood iyo shan maalmooda socotay dowrada dowrada macallimiinta ha ku qalanjibiidii tiradii waa afartan maalin oo qabiilka ku tirsanwo duruusta iyo muqararka xalqadaas ee ka socday kow qur'aanka kariimka oo maqsuudka hayay waa tasiixi shayin furnaay iyo culumtiisa oo kumid ah tuxfat latfaal iyo altaysiir fi axkaam اtajwiid iyo matnu اljazariya iyo tafsiirka qur'aanka kariimka oo lama jus ah iyado oo baa la socotay duruus sharciya sidoo kale malaaq ibraahim malaaq maxamed nuur oo ah malaaqa guud ee beesha hubeer ayaa isagana ka hadlay gebagabada xafladda isagoona la dardaarmay ardayda iyo guud ahaan beesha yaradii iyo weelidiintii mayna dardaaramaane haddii culummadii oo shahaadooyin intuu muslimiin asiin ku naqadeen oo leedma xarakada ku socoto hadda geeka ilaahay siin qadari in hortiin fadhiyado imtixaan siin ku qaadki haddana bal ammaantin iyo dardaartinyaada ogaad oo intuu oo dhogna hadda marka abaalmarigni leeyiin oo shahaadooyin leeyiin walla horta inta badan xamari ma walaayaad marka mayliinku baahanyaa cunug kasta ama lan kasta inta fadhiya in maktabarkii ilaahay isa siinjeeyi
intay socotay gebagabada xafladda ayaa waxaa halkaasi bandhig cilmiyeed heersar ah soo bandhigay ardayda macadka iyagoona soo bandhigay waxyaabihii ay barteen وردوا منها قلا إبراهيم فالأول القسيم هذا التكريم وزينب رقاية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة الضير الضيب وعد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد خمس وثلاثين حضروا بنيان بيت الله لما أندثروا وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عام أربعين أرسلا في يوم الاثنين يقين منقولا في رمضان أو ربيع الأول وسورة أخرى أول المنزل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة
ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaarana kala duwan qodobka koowaad oon aan u dardaarmayo culammada waxay tahay walaalayaal istiqaamu dardaarankaasna waan u dardaarmayaa walaalaha muslimiinta guud ahaan gaar ahaan macallimiintu arrinkaa waxaa laga rabaa istiqaamo inay nagu aadiso waxa aan rabna inaan gaarno insha allahu tacaala haddaysan acmaasha aysan lahayn sidqi haddaysan lahayn ikhlaas haddaysan lahayn alla kacabsi waxba meel kuu gaari maayaan munaasabadan lagu soo gabagabaynayay macadka ibnu kathiir litasxiixi alqur'aan ayaa qayb ka noqonaysa juhdiga dadaalka ballaaran ay bixinayso beesha hubeer oo ka mid ah beelaha ansaarta ee dega wilaayada islaamiga heegado maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina hows oo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmadaasi warbixinta warkan waxaa eegaya yaasir maxmed maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa duura diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka tatay ee hoostaga magaalada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe dowradani oo socotay muddo afar maalmood ah ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah waxaana bulshada xuseen inay ka faa'iideen waxyaabo muhiim u ah noloshooda gebagabada dowrada ayaa codbaahayaha andalus la hadlay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha dowrada iyagoona sheegay inay duruustaasi ka faa'iidaysteen waxayna maamulka ka codsadeen in loogu soo celceliyo dowraadka caynkan oo kale ah waxaa noo socotay muddo afar maalmood ah doori dooridaaso aan ka fahangnay waxyaalo badan waxaa ka mid ah maa acdamu maa amara allaahu bihi acdamu maa amara allaahu bihi attawxiid insha allahu waxaan ka rajaynaynaa dacwad oo socoto in ay noo soo celceliyaan dooridan oo kale qalbigayna ayaa ku nuuraya waxaannu rajaynaynaa inay dooridan ay nagu soo noqoto deegaanka aan joogno tatey ayaa noogu socotay dowro afar maalmood ah wax badan ayaan ka faa'iidnay waxaan ka faa'iidnayna waxaa ka mid ah الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية waxaan ugu duceynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo gacantooda inaas ilaahay korka yeela mar walbana dowradan ay nugu soo celceliyaan insha allah waxaan ka faa'iidnay dowradaas waxaa ka mid ah maa huwa aljihaadu fii sabiili illaah الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار والمرتدين والمنافقين لأعلاء كلمة الله الجهاد نوعان جهاد الطلب وجهاد الدفع dadka noo soo gebagabeeyey dowladan waxaan uu ducaynaynaa inuu ilaahay ajar iyo xasanaad uu ka siiyo adduun iyo aakharna ilaahay uu ku liibaansiiye magaceyga uu yahay ismaayisiido calmuus oo ku nool tuulada tatay waxaa noo socotay dowro afar maalmood eh dowradaas maxaan ka faa'iidnay duruus badan oo diini waxaan ka faa'iidnay maxaa ka mid ah limaada khalaqna allah khalaqna allahu linacbuduhu waxdahu walaa nushrik bihi shay-a maa hiya alcibaada jawaab alcibaadatu hiya ismu jaamicu likul كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ثم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله sidoo kale gebagabada dowladani waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyagoona la dardaarmay bulshada deegaanka dadweynaha tuulada tatay waxaanu ku baraarujinaynaa inaad aad ku dadaasheen waxbarashada meel saras marihaa se fiican meel far dadka waa iska madow waaye seef in lagu shaqeeyo haddii la rabo way mirirto soofaa la marya haddii soofaha lagu soofeeyo way afoobaysaa cawska iyo owda si fiicana u jaraysaa insha allah bulshada tatay ku nool waxaan kula dardaarmayaa waxbarashada inay siyaadiyaan ay kor u qaadaan gaaladan ilaahay jebi dadaalka hadda ay wadaan inay laba laabaan ilaahay garabkooda gale intaasaan ku dardaarminaya alxamdulilaahi rabbialcaalamiin hadda dadaalkooda muuqaal weyn baa ka muuqtaa aad bay u fiican yihiin insha allah walaayadana inay gacan nagu siisaan ka codsanayna wax badan ay ka faa'iideen dumar iyo rag intuu u dhaxaysa waxyaabo fara badan oo dadka oo ay qaafil ka ahaayeen hadda macnaha u iftiimay dowladani oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u qabtay dadka ku dhaqan deegaanka tatay ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii u dambeeyey dowlaad caynkaani oo kale ah uu maamulku u soo gebagabeynayay bulshada ku dhaqan degmada bu'aale iyo deegaanada ku xeeran haatan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labiyo tobanaad warbixino cinwaankoodu yahay taxnaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa haya الله أكبر الله أكبر
waa maalin kale iyo degmada gamboole xilli aroornimo ah oo waaga inoo baryay ayaynu u soo kallahnay aniga iyo waaliga degmada magaalada bannaankeeda si aan xog dheeraad ah oo ku saabsan deegaanka aan uga helo waaliga degmada iyo in aan indhe-indheeyo magaalada daafaheeda kuna soo damaashaadno dhulka quruxda badan ee deegaanka allah uu ku manaystay khayraadka kala duwan waa dhulka loo yaqaano beebiga oo xilliyada jiilaalka ay usoo naq doontaan xoololeyda weliba xilliga aan booqday waxa ay ahayd waqti ay xoololeyda ku dhaqan deegaanka ay xoolahooda isugu keenayeen halkaas si ay uga faa'iidaystaan dhul daaqsimeedkaas marka taa laga soo tago deegaanka ayaa waxa uu la gaar yahay ceelal biyoodyo gaagaaban oo dadka deegaanka magacyo gaar ah ay ula baxeen sida ceelka digtoorka calool baxshe iyo keliya sifeeye booqashadeeda ceelashan ayaan dul istaagay dad iyo usoo biyo doontay oo rag iyo dumarba leh isla mar ahaantaana usoo caafimaad doontay ceelashan walaal wallaahi ceelkan waa ceel maasha allah waa ceel daawo ah xanuuno badan ayaa loo isticmaalaa sidii baawsiirka kale infishin gaas calooleed gaaska caadiga ah dad badan ayaa ceel ku caafimaaday oo loogu soo waayey dibida iyo meelahan daawo loogu soo waayey oo loo keenay muxuu sameynayaa maqa qofku markuu cabo wallaahi ceelkan markaa cabtid waa waa qaras bixisa saq ayaa ka imaanaysa dad qaar waxay ka imaadeen bahalla dad qaar dhaga- dhagaxinay keeneen marka ceelkan waa ceel daawo ah dadkana inta badan way ogyihiin waana ceel fiican ceelkan oo keliya eh, kuwa daawooyinka lagu tilmaamay mise ceelal kalaa jira walaa ceelal badanaa jiraniy laakiin asaga u fiican ceel waxaa jira oo la cabo oo si kaadada si aad u keenaa infishinka oo la isticmaal ayagana oo jiraan
jiligow dadka waa imaadaan eh, waxaa loo cabaa agfashinka waxaa loo cabaa malaarida eh, gaascaloolka aa loo cabaa inta badan dadka waa iskaga daawadaan dadaa bahal dhiga bahalada dadaa maxaan ku sheegaa wax walba maasha marka jiligow maasha allah waa lagu caafimaaday adiga intii imaaday meesha dhexdooda nin ku darsada ma arkin qof aa la keenay oo yoomi karin oo joogso karin oo socon karin oo ku socday oo ku caafimaaday oo dibid wax looga soo waay dalka wax looga soo waay oo jiligow ku caafimaaday maya maya caafimaad u imaaday shalayaan imaaday isniinti maalinkii suuqa heday marka caafimaad dartiisaan u imaaday waa maalmaha dhammaan iska xanuunsanaya marka waxaan rabay isbitaal ina aada marka waxaa laidhaha isbitaal waxaa kaaga fiican ceelka jilibow ee gambola tag marka waxaan u imaaday in maxay ahayd caloosha ay socoto oo egfashin iyo baabasiirka iyo waxaas haddii aan iskaga cabsanaya in hadda aan ugu daawoodo ilaahina ugu cafiyo dad badan oo ku caafimaada lii sheega oo isbitaal ina kasoo laabtay imaaday waa hagaag eh, dhegeystayaal eh, aniga laftirkeyga insha allah ceelka ayaan daw ahaan u cabayaa biyihiisa waana bilaabay waa liitarkii ugu horeeyey talada waxaa la igu siiyey inaan cabo en, kadibna aanan en, muddo saacada ah isticmaalin eh, wax markaa dawo ah waayahay bismillah En, caagii kalan soo qabsaday oo laigula taliyey waa xalaale Ah, qof kaloo ka mid a dadka deegaanka ayaan eh, la kulmay oo inooga warbixinaya ceelka iyo eh, howlihiisa iyo caafimaadka Eh, magacaaga maxamed maxamed eh, waxaad sharaxaad kooban naga siisaa bal ceelkan jilibow sababta jilibow loo yiri iyo waxa ay dadka u cabaan intooda badan marka laga reebo xoolo dhaqatada oo xoolahooda ka waraabsanay maaha horta jilib waxa loo yiri horta jilibow asaaba jilib jiraabo waa aragta ceelka waa iska gaabin cabirkiisa waa ha jilib waaye haye waxaa waaye dadkan wuxuu caboon dadka caloosha laga haaye dadka boogaha oo lugaha anoo kaleeto hadda hor hadda ka hore waxaa igu dhacday boogo qaras baa igu dhacday lugaheyda ujeeda amaleynaa waxaa waaye daawaan isticmaalay daawadii wax waa ii tiri weysay ceelkaan isticmaalay labaatan beri markaan toban beri markaan cunaa jirka wuxuu noqday nadiif lugaha madowgooda muuqda ujeeda amaleeha nabaradi nadiifaa noqday ceelka waa ceel adiga aad u daawo badan waaye ilaahay baa wax daaweeye waxaa waaye ninka tala saarta ilaahay ninka tala saarta oona caba waa ku ciimana
waa hagaag eh, dhegeystayaal een, ceelashii kale ayaan soo aaday Een, gaar ahaan kuwan waxaa laygu tilmaamay in ay yihiin kuwa markaa dhagaxaanta keliya ay u fiican yihiin ayaa laygu yiri marka een, hadda ayaan markaa mootadii aan soo raacay ka degayaa waana fiirinaynaa eh, dadkana waan ka wareysanaynaa Een, waa sida aan idin sheegay ee, dhegeystayaal waxaan hadda soo gaaray een, maqaaxi markaa ceelka ka soo horjeeda Een, dad waxaa ku jira oo sidaas oo kale ee, dawo ahaan een, ceelka u isticmaalaya makaaxida markaan gudaheeda soo galay ee rag baan kula kulmay halkaas oo cunaya markaa daango ama waxa loo yaqaano qamir cadeer magacaaga waata ismaaciil bal eh, waxaad cunaysaa daango shaaxa ku ag yaala bal horta intaanan xaaladahaada hoose u gudbin bal daangadan iyo waxaan waxaad cunaysa bal ii sheeg aan daagadii qamirkan waa iyo shaaga waa Haye.
oo qararka waa duurkii waxaan cabaa kooba caano eh wax kale mata ka bo waa wax kale ma u dhawaanaysa wax kama dhowaanaybo macnaha haddaa soor cuno badar cuno baasto cuno bariis cuno waxaa laga yaaba in ay xiranto oo caloosha ku istaagto haa marka adiga hadda dawaa kuu socota sidan haa saan daawo kafiliyoha dareemayo daawo ilaah keen kara laakiin Mhm.
marka midaan saan daawo kafiliya marka Eh, marka eh, biyihii ceelkaad soo cabtay eh, daangadan waa cunaysaa haa haye marka daangada maxay qabanaysaa faa'iidaynaysaa daangada wallaahi dadka waa cunaan laakiin aninda martii dad cunaha arkay oo ka cunay laakiin waxay dhaheen daangada waa fiican tahay oo magi cunto biyo kadaa cab marka gaas caana kadaa cab marka caloosha waa bixiya marka Haa.
marka laakiin raashin kale ma cuno ma cuno Mhm. raashinka kale waa joojisay Waa jooji, haa.
ilaa daawada ka dhammaanaysa haa inaan intii kharas baxay maarta Haa.
waa jooji marka Mhm.
marka marka xanuunkaaga ugu badan eh, xaguu ka jira xanuunkeydii waxaa iga jira aniga marka nin horta xanuun waa jiraa Mhm.
oo jilbaha iyo waa dhowrka ilxabanay Mhm.
laakiin markii markii imaaday haddaan berigeyda berigeyda markii imaaday Ha.
oo jilbaha leegahay madax baa leegahay marka alxamdulilaahi markintaan waa inta xoggaa leegahay laakiin xogga ilxaan ugu jiro qarastii intaa imayna marka soo degta inta mare Haa. waa jilbihii iyo ka waran xanuunadii ka jira jilbihii waa onda waxaa waa intaa laakiin qarasta waa xoggaa magaa xaal u lahaa marka Haa.
qarastan had xoggana shalay iyo maanta laawo haybo Haa.
marka hore waa cintay laakiin jilbihii xanuunay iyo cajiskii ahay waa ideen marka biyaha markii cabaa la barakeeye marka alxamdulilah waa arona sana orana Wey, marka biyahan inta badan caafimaada loo soo doontaa miya wallaahi eh, biyaha waa la cabaa waa la cabaa marka waa qaras wixii qaras qaba waa cabaa ugu dambeyntii nabadoon maxamed cumar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo aan kala sheekaystay arrimaha ku saabsan ceelashan biyaha ayaa waxa uu ii sheegay in ay tajaarub badan oo dhanka caafimaadka ah ay ku arkeen bulshada deegaanka taasoo waqtiyo badan lasoo isticmaalayay fashilka ururiya leeyihin marka eh, ceesha in badan waa saas waaye ceel xaggaahoo waxaa la yidhaha asiga doctor jilibow la doctor jilibow maxaa loogu bixiyey doctor jilo maxaa loogu waxaa loogu bixiyey eh, xagga caafimaadka eh, yacni eh, shubankii calooshii qofkii isoo xanuunsan oo imaanaya waa ku caafimaadaya dad badan caloosha ka fufuursan oo akismaayo yar yar hadda kahor ka imaada anigu aan la sheekaystay wuxuu ugu yidhi eh, muddo oo adiga eh, sad- laba sana aan jirrinay calooshii saan ay ahayd oo xanuunsanaay xanuunka marka sidaas awgeed meeshaan u imaaday Eh, markaan hadda afar bood joogana calooshii way shuuqday waa u caafimaadey korkiisa xataa naba raggan dhadhashan muu imaanay hadda waa u caafimaada macnaa saas u iga sheekay marka waxaa loogu bixiyey doctor julibow dadku waxay u yaqaaneen doctor juribow macnaha doctor juribow la dhahaa biyihiyaa dhakhtar noqda dhakhtar madeha marka ceelkan hadda hortaayna ka muuqdo oo kabis kale waxaa ceelka fishka u rooran kuu sheegaa weeye marka ceesha inta badan waxay u roon yihiin caloosha in lagu socodsiiyo macnaha xanuunaasay u fiican yihiin dadka meel badanay ugu imaadaan kismaayo xamar eh, meel kasta ummado badanaa imaado meel kastaa laga yimaado ugu dambeyntiina dhegaystow maxaynu ka garanaynaa ceelka yiblane ee dabaasha loo aado isla mar ahaantaana sidoo kale lagu sheegay in xaalado kala duwan oo caafimadeed laga helo
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus ee xiligan waa nagay taas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu